haatan waxaad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysaa zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan falalka amni darrada ee maalmihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay magaalada muqdisho iyo caqabadaha ku horgudban amniga caasimadda muqdisho inuu hagaago haddaba xukuumad la-aanta dalka ka jirta ma loo sababeyn karaa habacsanaanta amniga maxaase xal u ah caqabadaha nabadgelyada waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdi barre jibriil siyaasiga bashiir macalin cali iyo garyaqaan sare daktar mukhtaar nuur abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliya ku-xigeenka qaranka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada su-aasha ugu horeyso haddii aan ku bilaabo cabdi barre maxaa sababay falalka amni darrada magaalada muqdisho in ay kordhaan xilli isbeddel siyaasadeed uu waddanku galay bismillahi raxmaan raxiim mukhtaar iyo iyo bashiir waa salaamaya iyo zaynab iyo dhegeystayaasha shawm soomaaliyeed waxaa kordhiyey waxa weeye muhiimadda u muhiimsan waxa weeye haddee mar haddii isbedel dhaco oo isbedel waddanka yimaado waxaa aada u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya kolley waa lagu bedelahayaa maxaad hadda wax u qabanaysaa maxaad u soconaysaa maxaad u ordaysaa maxaad ku dhimanaysaa dhaqankaasaa soomaalidu taqaan laakiin adduunku mar haddii de isbedel dhaco isma bedelaan hay-adaha amnigu isma bedelaan xukuumaddii markaas shaqaynaysa isma bedelaan wax walba waxay ku xiran tahay wadaniyad iyo dadnimay ku xiran tahay marka meesha waxaa ka muuqata shacabka soomaaliyeed dhibaatada haystaa waxa weeye hay-adihii amnigu markii horeba dabacsanaa oo waxay ahaayeen la ogaa in haddana meeshii ay isdhigahayaan leeyihiin kolley adaa lagu bedelhaya lagugu soo maqan yahay waxba ha isdhibin marka midda ugu wacan waxa weeye waa habacsanaanta hay-adaha amniga oo markii horeba aan tayo iyo qiimo iyo waayo aragnimo aan lagu keenin mana ayna ku xisaabtamin dee dowlad baa timide dowladdaanu intay cagaheeda ku istaagayso xukuumaddii la dhisahayo waajib wuxuu ka saaran yahay hay-adaha amnigu sidii ay u shaqaynayeen inay u shaqeeyaan oo dadkan iyo dalka amnigiisa ilaaliyaan oo shacabka amnigiisa ilaaliyaan taasaa marka meeshii ka maqan bashiir maxaa kordhiyey falalka amni darrada ah ee ka jira magaalada muqdisho
waa mahadsantaa zaynab abuukar akhyaarta barnaamij ka qaybgelayso xildhibaan hore cabdi barre iyo xeer ilaalihi mukhtaar nuur waa idin salaamay iyo bahda v o a dhammaantiin zaynabey arrintan falalka amni darrada ee soo kordhay muddooyinkan dambe looma aaneyn karo xukuumaddii oo aan weli la magacaabin sababtoo ah amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah booliska sidaas darteed xilgudasho la-aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aaneyn karaa oo la dhihi karaa amni darrada soo kordhaysa maalmahan taas ayaa mas-uul ka ah la dhihi karaa zaynabey marka xukuumadda magacaabideedii weli waktigii ayaa la haystaa oo broseyska ayay ku jirtaa laakiin marka la yidhaahdo arrinta amniga sideeda bannaanba amni waxaa mas-uul ka ah gaar ahaan amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah booliska ayaa mas-uul ka ah xilgudasho la-aan ka jirta laamaha booliska iyo saldhigyada ilaa kan ugu sarreeyo ilaa kan ugu hooseeyo ayaa la dhihi karaa ayaa kordhisay amniga amni darrada meesha ka jirto maxaa yeelay haddii ay si wanaagsan u shaqayn lahaayeen laamaha amniga gaar ahaan booliska ma jiri lahayn amni darrada oo maalmahan zaa'idka usoo korortay waa mahadsan tahay xilli doorasho ayuu waddanku ka soo baxay dad badanna waxa ay rajo ka qabeen in wax badan iska bedeli doonaan ee xasiloonida guud ee waddanka haddana waxaad moodaa in habacsanaan dhanka amniga uu muuqdo maxaa arintaasi ugu wacan baad is leedahay amaba keeni kara doctor mukhtaar waa idin salaamayaa saynab walaal adiga iyo xildhibaan cabdibare iyo walaalkii bashiir macalin aniga waxaan isleeyahay runtii shacabku waxay filinayeen in isbedel mar hadduu yimaado in islamarkiiba hay-adaha muhiimka ah in wax laga qabto laakiin waxaa is dhahay bal golihii wasiirada xukuumadda iyo dib u habeen lagu sameeyo xasilooni la tartiibiyo dhibaatooyin badan hore u dhaceen fikir in laga fiiriyo in la daraaseeyo qeybaha amniga iyo qeybaha garsoorka fikirkaas iyo arrimahaas mashquulkaas isleeyahay ayaa faaid laga faa'iideysanaya ayaa habaa sanaantaas timid shacabkan runtii waxay filanayeen isla markiiba in tallaabo la qaado hay-adaha amniga iyo garsoorkaba wax laga qabto cabashooyinka way taagan yihiin oo shacabku way cabanayaan xagga amni darada sidoo kale xaggii garsoorka arrimahaasoo dhanaa taagan oo runtii raba in mar hore wax laga qabto isbedelka marka uu yimaado waxay ahayd isla markiiba dhiig joojin in la sameeyo cabashooyinkii dadkii laga cabanayo oo taagnaay weli inay xilka sii hayaan waxa weyaan arintaas ayaa dabacsanaanta ayaa sababtay waayo ayaga laftigoodu way ogyihiin inaysan meesha ku nuglaanaynin waayo xukuumaddii hore dhacday ayay qeyb ka ahaayeen xukuumaddii uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo marka la eego waxyaabihii dhacay maalmihii ugu dambeeyey ma lala xiriirin karaa cabdi barre xukuumad la-aanta ee dalka ka jirta maya senab laguma tilmaami karo waxaa lagu tilmaami karaa oo keliya hay-adihii amniga oo xilkooda gudan waayo iskuma xirna xukuumad xukuumad iyo xukuumad la-aan kuma xisla hay-adaha amniga waajib wuxuu ka saaran yahay xilli kasta ay joogaan ama xukuumad cusub ha timaado ama isbedel ha dhaco inay sidoodii u shaqeeyaan oo hay-aduhu sideeda u shaqeeyaan oo taliyaasha ciidamuhu sida u shaqeeyaan baa looga baahan yahay waxaa meesha ka muuqata sida bashiir iyo hadda xeeraalyuhu sheegeen haddee in walba leeyahay waa lagu bedelahayay waxba amni iyo waxba ha ka shaqaynin baa meesha ka muuqata marka iskuma xirna waxaa jib ku ah hay-adaha amniga noocay doonaan ha ahaadeen ama dhammaan ciidamada oo dhan waxaa waajib ku ah sidii ay u shaqaynahayeen oo horey amniga u sugahayeen si ka xoog badan inay amniga u sugaan oo dalka maaragtay ay sidaa u hagaan ma ahan oo keliya inay yidhaahdaan waa nala bedelahayaa iyo kanaan magaciisoobin marka kuma xirna xukuumad dhisan la dhisaya iyo waxaa kuma xirna ilaa inta xukuumad la dhisahayo oo hay-adaha dowladdu isbedel samaynhayaan waxaa ciidanka waajib ku ah shaqadooda inay wataan ciidankuna ma aha inuu shaksi u shaqeeyo ama koox u shaqeeyo ciidanku wuxuu u shaqaynaya waa qaran ciidanku wuxuu difaacaya waa shacabkii wuxuu difaacayo marka meesha waxaa ka maqan oo kaaga muuqataba markii horeba dadkan la keenayo oo ciidamada la keenaya ama saraakiisha dad tayadood leh oo aqoontood leh iyo waayo aragnimo ama dowlad yaqaano laguma ma lahayn waa inuu qofku dowladda yaqaanaa waa inuu qofku nidaamkii yaqaana dawliga ahaa wuxuu yahay waa inuu yaqaanaa waa inuu og yahay xilkan uu hayo inuusan shaksi u ahayn qaran iyo ummad inuu u hayo taasaa meesha ka maqan iyo waayo aragnimaa ka maqan iyo nin walba wuxuu leeyahay dee systemkii aan la shaqaynayn meesha waa ka baxay allaale jeegada u seexo marka taasaa waxay u baahan tahay sixid u baahan oo xukuumadda imaanaysa hadda ay ka baaran degto xukuumadda hadda imaan doonta oo dhisi doonaana waa inay kula xisaabtantahay hay-adaha dowladda amni daradan sababta keentay iyo waxa dalka wax looga qaban waayey haddii aan dib kugu soo laabto bashiir waad dhegeysanaysaa cabdi bare waxa uu qabaa in xukuumad la-aanta jirta aanay sabab u ahayn dhibaatooyinka dhacaya amaba habaacsanaanta dhanka amniga ka jirta adiga taa ma qabtaa mise si ka duwan taasi baad wax u aragtaa waa mahadsan tahay zaynab caqabadda amni darada aada usoo kordhaysa muddooyinkan dambe iyo xukuumad la-aanta weli jirta waxba iskama quseeyaan ayaan aniga aaminsanahay maxaa yeelay amni darada soo korortay muddooyinkan dambe waxay soo bilaabatay horaantii sanadkii laba kun iyo labaatan ayay soo bilaabatay iyadoo xilligaas magaalada muqdisho ay ka bilaabatay kooxo abaabulan oo la yidhaahdo ciyaal weero oo maafiya ah kuwaasoo u dhisan xaafad xaafad u dhisan oo u diyaarsan inay dhibaateeyaan bulshada inay dhac geystaan inay dhaawac geystaan iyo inay dil geystaan marka caqabadda ama amni darada soo korortay muddooyinkan dambe lamaba dhihi karo doorashada kadib ayay imaatay ama xukuumad la-aan darteed ayay ku dhacda lama dhihi karee waxaa la dhihi karaa waa mid soo jirtay saddexdii sano ee u dambeysay ee xukunka uu joogo farmaajo haddaba amni daradan waxay soo socotay muddo saddex sano ah iyadoo xukuumad jirto ayay soo socotay taliska booliska hadda joogo iyo xukunkii farmaajo oo meesha ka talinayay ayay caqabadan amni daradan iyo ciyaal weeradan iyo dhacan iyo dilkan iyo dhaawacan iyo boobkan magaalada ka jiro ay soo socdeen marka xukuumad ha jirta ama xukuumaddii ay jirin mawduuca ma ahan amniga waxaa mas-uul ka ah hay-adaha amniga qaabilsan oo ah booliska haddaba booliska asaga laftirkiisa ayaa broblem ku jira oo caqabada qayb ka ah aniga sidaas ayaan aaminsanahay waa mahadsantahay doctor mukhtaar bashiir waxa uu leeyahay arintani waa wax horey usoo socday saameyn ma ku lahaa xukuumad la-aanta haatan jirta adiga taa maxaa ka dhihi lahayd saynab walaal oo ku salaamaya mar kale iyo sidoo kale asxaabta igula jirto aniga waxaan qabaa fikir saaxiibaday ka duwan waayo dhibaatadan waxaa hadda sababay oo mashaakilkan runtii oo waxaan isleeyahay ama fikir ahaan aan qabaa xukuumad la-aanta iyo kala wareega oo ay ka faa'iideysanayaan dhinac walba hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga wasaaradaha iyo dowladda iyo garsoorkaba intaba waayo qolo walba waxay isleeyihiin waxaa imaanaya tiim cusub waxaa imaanaya qolooyin na bedeli doono habacsanaantaas ayaa waajibka oo fikirahaan ay la tahay inay ka faa'iideysanaya dhacayaan hadday shaqayn lahaayeen oo isla xisaabtan uu jiri lahaa waxaan maysan dhicin waayo taliyaashaa loo wici lahaa waa lala xisaabtami lahaa shaqooyinkooda lagu kontarooli lahaa hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo runtii qof walba u cararaya siduu wasiir ku noqon lahaa siduu bosishonkiisa uu ku ceshan lahaa siduu qof walba uu ku joogi lahaa siduu ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha cusub oo iskaga gedi lahaa ama xiriir la sameyn lahaa mashquulkaas ayaa socdo sidaas ayaa gaabkan keenay oo runtii sababay in amniga darada magaalada ka jirto iyo xagga garsoorkaasna sidoo kale dhibaatooyinkaas waxaa shacabka cabanayaan qolo walba waxay u cararayaan inay musishikooda ay joogaan oo ilaarsadaan taasaa isleeyahay aniga cilada meesha ay ka jirto oo shacabkii runtii oo dhibaatada haysto haye cabdi bare senabey waa run horta habacsanaanta sideeda maxaa keenaya waa wada shaqayn la-aanta dowladda hay-adaha dowladdan wada shaqaynayn anigu waxaan qabaa inayna ku xirnayn ayna ku xirnayn maaragtay muxuu ahaa xukuumad iyo hawsheed ku xiran tahay ee hawshu ay tahay hay-addii amniga oo booliiska ahayd oo u xil saarnay hay-adihii amniga oo xilkoodii aan gudanayn oo saytay aan u gudanayn marka aan kala saarno xukuumad dhismaysa iyo amni aan kala saarno xukuumaddu haddii la dhisahayo xukuumaddii horea joogta oo taagan waxaa jooga hay-adihii amniga horey u shaqeynahayaa jooga hay-adaha amniga marka waxaa laga rabaa inay siday u shaqayn jireen ay u shaqeeyaan inayna maaragtay muxuu ahaa ayna marna soodii ka dabcin marka khaladka ugu weyn waxa wey waa dhinaca hay-adaha amniga kuma xirna xukuumad baa la dhisahaya iyo xukuumad baa meesha ka baxday kuma xirna waxay ku xiran tahay hay-aduhu amnigu waa inay markasta shacabka u shaqeeyaan waa inay markasta shacabka ilaaliyaan sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaaliyaan waa inay amnigii ilaaliyaan haddee haddii qof walba leeyahay horaan u shaqayn jiro tiimkaan la shaqayn jiraa meesha ka baxaye waan seexanayaa ma taas waxa weeya waa waxyaabaha hay-adaha amnigu dembiga ku galay oo lagula xisaabtamayo kuma xirna marka muxuu ahaa xukuumad baa la dhisahayaa iyo xukuumad la-aan baa waddanka ka jirta kuma laguma xisaabtamayo xukuumaddii ku meel gaarka ahayd way taagantaho way joogtaa ra-iisul wasaare jooga muxuu ahaa hawshii wada marka iskuma xirna shuqulna iskuma le khaladka ugu weyn waxaa iskale hay-adihii amniga oo dalkan u xil saarnaa oo aan la rabin sidii inay u shaqeeyaan siday horey u shaqeynayeen si ka xoog badan xataa inay u shaqeeyaan bay ahayd oo ay dalkan amnigiisa sugaan marka cidda cidda khalad kale waa in la tilmaamaa iyo amni daradu meeshay ka jirto waa in la tilmaamaa aad baa umahadsanta bashiir maxay yihiin caqabadaha ku horgudboon in amniga caasimada uu hagaago wallaahi zaynabey caqabadaha ku horgudboon amniga magaaladan inay hagaagto aniga waxaan isleeyahay taliska booliska oo aan daacad ka ahayn sugidda amniga ayaan isleeyahay ugu weyn iyadoo taliyayaasha saldhigyada la keeno dad oo khibrad ama tayo aan u lahayn shaqada ay qabanayaan ama loo waajibaadka loo xil saaraayo laguna soo xulanayo qabiil kadibna lagu difaacayo mushkiladda ugu weyn oo aan isleeyahay caqabadaha way ka mid tahay waxaan kaloo isleeyahay taliyo dhan oo lagu leeyahay waa taliyihii gobol hebel ee amniga u qaabilsanaa ee ugu sarreeyey oo aan ahayn nin nin khibrad leh ama booliska wax ka yaqaan ama tusaale ahaan laga soo wareejiyey nabasugid laga soo wareejiyey waxaa arkaysaa nin dhan oo lagu leeyahay taliye gobol waaye ee booliska oo laba kun iyo siddeed iyo toban inta lasoo wareejiyey nabasugid laga soo wareejiyey loo soo wareejiyey boolis darajooyin laga taxay darajooyin aan sax ahayn laga taxay saddex sano gudahoodna lagu siiyey afar darajo oo waaweyn bilmatel isagoo kabtan ahaa lasoo wareejiyey gaashaanlaa laga dhigay haddana gaashaanlo dhaxaa laga dhigay haddana gaashaanlo saraa laga dhigay haddana jananaa laga dhigay waa saddex sano gudahood afar darajo nin la siiyey oo markiisa horena taliyo nabadsugid ahaa ee boolis loo diray oo aan tababar loo dirin oo aan seminaar loo dirin ayaa lagu leeyahay ninkaana wuxuu sugayaa amnigii gobolka uu mas-uul ka yaha lagu leeyahay marka marka taliyaashaas xambaarsan darajooyinkaas oo gacan kurimiska ah waxba kama qaban karaan amniga waxna sooma kordhi karaan al-shabaabna waxba kama qaban karaan ciyaal weerana waxba kama qaban karaan waxaa kaloo kamid a caqabadaha ciyaal weere abaabulan oo u diyaarsan sida al-shabaabkii oo kale u diyaarsan oo qofkii ciyaal weerada xitaa canugii ka dhex baxo xitaa dilaayo sida shabaabka oo kale oo aan la geli kara laga bixi karin saasoo kale mabda ku socdo oo ujeedo guracan leh oo dadka lagu dhibaateynayo ayaa caqabada caqabadaha ka mid ah oo aada moodo yacni inay xiriir dhow la leeyihiin argagixisada inay la leeyihiin marka caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah marka daroogadaa ka mid ah firi daroogada oo la beeraayo oo laba dhinac sida la sheegay ay beeraan shabaabna ay beeraan dhinaca kaleetana koox hore u joogi jirta xukunka yacni qayb ka mida ay beeraan weli shaqadeedii ay socoto ayadana saddex sano iyo bar soo socoto daroogadaas magaalada ku socotay maandooriyahaas oo lagu caqabadeynayo lagu dhibaateynayo ummadda soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda mugdi lagu gelinayo amni daraday ka mid tahay marka caqabadaha ka horgudban magaaladan amnigeeda inuu hagaago aaday u badan yihiin haba ugu horeyso booliska oo aan daacad ka ahayn ama taliska sare ama mid ka hoose oo aan daacad ka ahayn in amniga magaaladan uu sugmo doctor mukhtaar waad degeysanaysaa bashiir waxa uu ku doodayaa in amniga magaalada uu hagaago caqabadeeda inay leeyihiin booliiska oo aan daacad ka ahayn sidii dhibaatooyinka jira wax looga qaban lahaa adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalka bashiir aniga taa ma qabo oo waxaan qabaa aniga inay jirto nabaxsanaan baaxsan oo ay ka jirto dhammaan hay-adaha oo dhan hadday noqoto fulinta iyo hadday noqoto garsoorka waayo waxaa jiro dadaad fiiriso guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu sameeyey guddi oo backurimis ah oo ka dhigay golihii adeega shaqaalaha inuu racdeyn karo bedeli karo wuxuu doona ku sameynayo amniga waad aragtaa wadankay meeshii waxa weeyaan xukuumaddii ayaadna u soo jeedin arrimahan hoose hadday noqoto amniga iyo hadday noqoto garsoorka waayo baarlamaanka ayaa hadda la dhisay waxaa dhibna hay-adihii fulinta in la dhiso oo isbedel lagu sameeyo golaha fulinta wasiirada iyo wasiirka amniga wasiirkii arrimaha gudaha wasiiradii howlaha iska lahay arrimaha internalki ayaa ayagana og in reform ku socdo aniga arrimahaas ayaa u sababeyn lahay waayo garsoorka sidoo kale laftiisii waxaa ka muuqdo habahsanaan waayo guddiyaal la sameeyo oo garsooro oo golo adeega la dhahay waa dembi weyn weeye golo adeeg dastuurka wax alla wixii ka hor imaanaya wax kama jiraan weeye way ku dhiirada inuu sameeyo oo shaqaalaha kala bedeshto wasiiradii ay kala baxayaan ayagana sidoo kale shaqaale cusub inay keensadaan ay kala bedeshtaan habahsanaantan baahsan ayaa ka jirta kala wareegan oo ilaa iyo xukuumadda laga soo dhisayana way soconaysaa haddii taliyaal ciidan iyo reform lagu sameeyo golihii wasiirada lasoo dhiso nin walba wuxuu le meesha waa ka tegaysaa bal horna ugu sii shaqayso aniga taas ayaan qabaa fikirkaas ayaan qabaa oo xaqiiqada ah
inkastoo ra-iisul wasaaraha cusub uu dhowaan xilka la wareegay ee cabdi bare lana filayo in uu soo dhiso golihiisa wasiirada dhowaan haddana falalkan waxay dhacayaan xilli marxalad cusub uu wadanku galay ma is leedahay sida dad badan ay rumaysan yihiin in siyaasadii lagu mashquulay halka arrimaha amniga xoogga la saari lahaa amaba culayska laisugu geyn lahaa waa run inta aad sheegtay waa sax waxaan horta ku raacsanahay doctor mukhtaar inta uu sheeg horta waa ku raacsanahay oo khaladaadka oo hadda tilmaama o dhan dalka inay ka jirto haddii la yidhaahdo xukuumaddiibaa isku mashquulsan xukuumaddu waxay ku mashquulsan tahay sharcigii iyo dowladnimadii iyo sidii loo dhisi lahaa bay ku mashquulsan tahay oo hadi markaad xaafiiska ra-iisul wasaaraha tagtid mashquulka ka soconaya ma marin kartid taasna waxay ahayd ra-iisul wasaaraha laftigiisu waxay ahayd inuu u yeero taliyaasha ciidamada taliyaha ciidamada taliyaha gobolka banaadir iyo dhammaan saldhigyada u yeero oo yidhaahdo arintan wax ka qabta oo u soo jeensado oo maadaama isagii magacaaban yahay oo ra-iisul wasaarihii dalka isagu yahay ra-iisul wasaaraha la rabay inta uu xukuumadda dhisahayo mar haddii amni darradanu dhacday inuu u yeero dhammaan taliyaasha ciidamada hay-adaha amniga u yeero oo ku cananta oo yidhahda arrintaanu maxay ku dhacda oo muxuu ahaa muujiyo khaladaadka uu jiro dhibka haddana jira waxa weeye dee haddii ninka taliyaha aho ama taliya boolis ha ahaado ama mid amni ha ahaado ama mid gobo degmaha jooga ha ahaado hadday ogaan lahaayeen haddii waxaan ay qabteen lagula xisaabtami lahaa oo sharci la geyn lahaa ay ku xisaabtami lahaayeen gadaal bay ka biqi lahaayeen waxaad moodaaba sharciga inaan lagu dhaqmin oo cid sharcigii ka baqaysa waxa laga baqaa waa sharciga taliyo ciidan lagama baqo ra-iisul wasaare lagama baqo madaxweyne lagama baqo waxaa laga baqaa waa sharciga sharcigii baad waxaad moodaa nin walba inta iska laalay suu doona u dhaqmayo taasaa marka waxay keenaysaa habacsanaanta haddii taliyaha ciidanka ama taliyaha booliiska ama taliyo saldhig ama hay-adaha amnigu ogaan lahaayeen khaladaadka ay galeen in lagula xisaabtamayo oo maxkamad lagu geenayo hadday ogaan lahaayeen waxaanu ma dhaceen mar haddee ayna sharcigeeda aan la ixtiraamaynin dee nin walba seenabay siduu doona u shaqaynhayaa marka ra-iisul wasaarahay ahayd inuusan keliya ku mashquulin culayskan hadduu arkay dalkii amni darra ka dhacday oo dhibaata ka dhacayso inuu u yeero oo la xisaabtamay ahayd hay-adaha amniga ahayd taasna meeshay ka maqanta
mas-uul kasta oo yimaada waxa uu ballan qaada bashiir in muddo sanad io bar ah uu kusoo afjari doono amni xumada wadanka ka jirta haddana midna kuma guuleysto ma kula tahay in dowladda cusub ay ku guuleysan doonto ballanqaadkeeda ah in ammaanka ay wax ka qaban doonto
ha siinabey aniga waa aaminsanahay in xukuumaddan cusub uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khibrad siyaasadeed iyo waayo aragnimo isku darsaday oday soomaaliyeedna ah amnigana wax badan ka yaqaano shabaabna hore ula dagaalamay deegaano badanna ka xoreeyey inuu ku guuleysan karo muddo laba sano ah waan aaminsanahay amniga wax badan inuu ka bedeli karo waa aaminsanahay madaxweynaha maalin dhaweyd waa hadlay wuxuuna sheegay al-shabaab in markaan awooddooda inaan la dhimi doonin laakiin la cirib tiri doono ayagoo dhanba xilliga istaraatiijiyadda hore ay ahayd awooddooda in la dhimo in yacni dhaqaalahooda la dhimo laakiin hadda istaraatiijiyadda cusub ee madaxweynaha ay tahay shabaab laba sano in lagu soo gebagabeeyo lasoo afjaro laga tirtiro geyiga soomaaliyeed oo dhan in laga tirtiro rajo weyn aan taas ka qabaa isagoo madaxweynaha caddeeyey sheegay in al-shabaab loola dagaalami doono saddex jiho lagala dagaalami doono dhinaca fikirka lagala dagaalami doono afkaarta diinta ee naga xadeen laga soo celi doono dhinaca dhaqaalaha lagala dagaali lagala dagaalami doono dhinaca milatarigana lagala dagaalami doono marka aniga waxaan isleeyahay waxaa xal u ah caqabadaha in amniga dib loo soo celiyo in kow in dib u habeen lagu sameeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed labo in sare loo qaado tayada iyo tababarka ciidanka lana kordhiyo tiradooda saddex in sare loo qaado wacyigelinta bulshada si ay ula shaqeeyaan booliiska afar in saldhigyada la geeyo taliyayaal daacad u ah aqoon iyo khibrad leh shaqadoodana daacad u ah shan in isbeddel deg deg ah lagu sameeyo hoggaanka sare iyo booliska iyo midka gobolka banaadir lix in dib u hagaajin lagu sameeyo wada shaqaynta booliska iyo hay-adaha garsoorka oo mahadsan tahay doctor mukhtaar gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa xal u ah caqabadaha amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan sidii wax looga qaban lahaa
saynabula ani waxaan qabaa in qorshe loo sameeyo oo ah strategic security ama qorshaha amniga ee gobolka iyo gobolada qorshahaas oo isla xisaabtan uu yahay la diyaariyo la xadeeyo isla xisaabtan la sameeyo degmo walba iyo waax walba iyo laan walbo amnigeeda la sugo wasiirkana oo qorshahaas suu hogaaminayo oo taliyayaasha amniga iyo nabad sugidda iyo booliskaba uu liid ay ka noqonayaan ayna sameeyaan meel layidhaahdo operation room laga hago meel walba cabasha ka timaado ama qorshihii ay la xakameeyo horta ciyaalkan oo hadda foodada bilaabeen waxay ka bilaabmantay madiino hadda waxay socotaa kaaraan yaaqshid xaafadihii dhan ayuu ku saameeyey taa in la xasaliyo kadibna amni guud oo qorsheysan in la dejiyo lala xisaabtamo dharcad badan magaalada lagu sii daayo dadka howlaha amniga lidka ku ah talaawooyin laga qaado taliyaasha saldhigyada iyo taliyaasha waaxyada iyo dhammaantooda qorshahaas laga qaybgeliyo amniga hadaad fiirsid london sidaanoo kale ahayd niman ir e la yiraahdo oo irishka ayaa dhibaato ku haya de markii dambena qorshaa loo sameeyey amniga sidiyaa lagu dejiyey qorshahaas ayaa wanaagsan in qorshe la sameeyo hogaan leh hogaankaas meeshii cabasha ka timaada isla markiiba degdeg wax loogu qabto lala xisaabto maxkamadihii iyo amniga oo isla shaqeynayaan de waxaweyaan waxay noqonaysaa wixii alla rabay laakiin amniga keliya hadday wax qabtaan garsoorkan aan waxba laga qabanin wax hagaagaya ma jiro hay-adaha booliiska hadday dadaalaan wax soo qabtaa meeshay geelaya waa garsoorkii garsoorskina sida hadda cabashada loo taagan karaa cabasha ka jirtaa waxaa la rabaa in laiswaafajiyo garsoorka iyo amniga iyo booliiska iyo inay isla shaqeeyaan waayo markii qof oo dambiile lasoo qabto meesha la geenayo hay-adihii garsoorka garsoorkana inay tallaabo adag ka qaadaan dadka amni darada lidka ku ah hadday ogyihiin lala xisaabtamayo la xakameynayo maxkamad loo sameynayo lala xisaabtamayo xukun ku dhacayo way yar cabsoonayaan hadda daad fiirisa dhinacyada shabaabka xukumo amni dare kama jirto waayo way la xisaabtamayo qofka wax yar sameeyo ayagaa qorshe u samaysteen maxaad diidataa in annagaan inaan qorshe aan sameyno la xisaabtanno intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdibare jibriil siyaasiga bashiir macalin cali iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliya ku-xigeenka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo